habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axadaha bisha jannaayo waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labayo labaatanka iyo weliba efemyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobadaad barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida warbixin ku saabsan shirkii magaalada kismaayo oo lagu kala dareeray heshiis la'aan waxay la tahay meesha lasugu imaanayo iyo waqti lasugu imaanayo dowladda federaalka ayaa soo jeedi doonta annagana insha allah waxaan ku dadaalaynaa intaas yar ee hadda la kala maqan yahay in waxyaabaha yar ee lagu kala duwan yahay ee dheelitirka u baahan in lasoo dhamaystiro kadibna waqti cayiman kadib isugu yimaado munaasabad iyo goob aas leenahay oo lagu soo gogaanadi doonaa wadahadalkan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhegaystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
gaargaarka awrtiyo ilgaha geela laga reebay gudijoogga xoolaha midaan goosanka u diidin een garannin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbankaan halkay gubagelayn guuran karaado
qodobadaasi iyo kuwa kalead maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka
shirkii ka socday magaalada kismaayo ayaa lagu kala tegay maanta iyadoo aanay ka soo bixin qoraal heshiis oo lagu wada yahay ilo ku dhow madasha wadatashiga qaran ayaa v o a u sheegay in qodobada sida weyn la isugu diido uu ka mid yahay dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku soo laaban doonaan inkastoo aan weli muddo la cayimin runtii hadda meeshii aan joogno isaga dhownahay aad iyo aad waxyaaba yaduun oo farsamo ah ayaa noo hartay oo aan doonayno markii haddii ilaaha yidhaahdo in aanu dib inta aan uga shaqayno aan si dhaqso ah isugu soo noqon waxay la tahay meesha lasugu imaanayo iyo waqti lasugu imaanayo dowladda federaalka ayaa soo jeedi doonta
dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka gade ee soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsanaya kuwa amisom ee kuwa midooda afrika ee amisom ay ku sii socdaan magaalada ceelcadde ee gobolka gado magaaladaasi ayaa khamiistii uu ka dhacay dagaal culus kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada al-shabaab waxaana dagaalkaasi ku dhintay askar badan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolku taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gado jenaraal cabaas ibraahim waa cabaas ibraahim gurey ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo lix kilomitir ay u jiraan magaalada wararka aanu ka helayno dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay ka baxeen magaalada ceelcadde jenaraal cabaas ayaa idaacadda v o a u sheegay in weerarkaasi intii uusan dhicin la helay xog ku saabsan inay al-shabaab weerar soo qaadayso laguna wargeliyey ciidamada dowladda iyo kuwa amisom labadaba
dayuurad sida dhowr maraykan ah oo hore ugu xirnaa dalka iiraan kuwaasoo lagu bedeshay maxaabiis reer iiraan ah ayaa oo maraykanka ku sugnaa ayaa ka soo duushay magaalada tehraan dadkaasi oo hawada ku soo jira oo soo maraya dalka switzerland waxaa ka mid a jason razayan oo ka tirsanaa wargeyska the washington post amiir marzey xikmati oo hore ciidanka marayniska maraykanka uga tirsanaa iyo wadaad dhinaca diinta masiixiga oo lagu magacaabo siciid caabidiini raggan ayaa inta aysan maraykanka soo gaarin waxaa la geyn doonaa cisbitaal uu maraykan ku leeyahay dalka jarmalka si xaaladooda caafimaad loo eego master razayan waxaa weheliyey hooyadii iyo xaaskiisa yagaane saalixi oo iyaduna warfidiyeen ah soo deynta afartan maxbuus ee maraykan ayaa sabtidii shalay lagu dhawaaqay saacadoon ka hor markii diblomaasiyiin reer iiraan iyo kuwa reer galbeedku ay magaalada vienna ka shaaciyeen dhaqangelinta heshiiskii nucleerka ee u dhexeeya reer galbeedka iyo iiraan
isla wararka iiraan baynu ku jirnay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ay gashay taariikh cusub iyadoo isagoo mahadnaq u jeediyey soo afjaridda cunaqabatayntii lagu soo rogay dalkiisa maraykanka iyo quwadaha kale ayaa ku dhawaaqay inay qaadeen dalka iiraan ka qaadeen cunaqabatanadii ka saarnaa dhinacyada saliidda iyo dhaqaalaha kadib markii hay-adda i a e a ay sheegtay in iiraan ay fulisay qodobada heshiiskii vienna heshiiskan waxaa ka mid ah in iiraan ay dibadda u dhoofiso kaydka uraniumka ee ay ugu tala galashay inay ku samaysato hubka nuclearka iyo weliba arrimaha kale ee dariiqa u xaadhaya in dalkaasi uu gaari karo samaysashada hubka waxgumaada taas beddelkeeda waxaa dalka iiraan laga qaadaya cunaqabataynada saaran waxayna awood u yeelanaysaa inay dib u hantido amaba u isticmaasho hanti gaadhaysa balaayiin dollar oo lagu xanibay baananka dibadda
halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america sida aad warkaba ku maqlayseen shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada kismaayo ayaa lagu kala tegey kadib markii heshiis laga gaari waayey qodobada qaarkood madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood ayaa ka baxay magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed wariyahayaga kismaayo ayaa warbixintan goordhaweyd noo soo diray shirka madasha wadatashiga qaran ee afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada kismaayo ayaa maanta lasoo gabagabeeyey inkastoo uusan jirin go'aanno ay isku raacsan yihiin madaxda soomaalida oo shirka laga soo saaray shirka oo ay ka qaybgalayeen madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa hareeyey khilaaf ka dhashay qaar ka mid a qodobadii shirka looga hadlayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo wariyayaasha si kooban oo la hadlay ayaa sheegay inuu jiro isu soo dhowaansho ku aadan arrimihii ay isku hayeen madaxda shirka ka qaybgalaysa isagoo sidoo kale sheegay in mar kale ay kulmi doonaan mas-uuliyiinta balse ma uusan sheegin xilliga iyo halka lagu kulmi doono waa mahadsantihiin haddee sidaa runtiiba shirkii ka bilowday tobankii january halka ee loogu wada xajoonayay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo sida muddada dhammaanaysa loo gudbi lahaa runtii bal fiican ayaa lasoo gaarsiiyey dadaallo badan afkaaro badan waxaa lasu xeeray arrin badan runtii hadda meeshii aan joogno isaga dhownahay aad iyo aad waxyaaba yaryar oo farsamo ah ayaa noo hartay oo aan doonayno markii haddii ilaah yidhaahdo in aanu dib inta aan uga shaqayno aan si dhaqso ah isugu soo noqo waxay la tahay meesha lasugu imaanayo iyo wakti lasugu imaanayo dowladda federaalka ayaa soo jeedi doonta annagana insha allah waxaan ku dadaalaynaa intaas yar ee hadda la kala maqan yahay in waxyaabaha yar ee lagu kala duwan yahay ee dheelitirka u baahan in lasoo dhammaystiro kadibna wakti cayiman kadib isugu yimaado munaasabad iyo goob as leenahay oo lagu soo golaanadi doonaa wada hadalkan marka maanta runtii meesha la taagay waa meel fiican qodobo dhowr ah ee runtii statement ah waxaan ka soo saari doonaa halkan magaalada xamar tago arrintaanna runtii meel fiican ay taagan tahay shacabka soomaaliyeedna waxaa rabaa inaan u sheego in runtii dadkii madaxda ahaa ee halka isugu yimid ee lagu ballansanaa meel fiican waxsala dhigeen waxyaaba badan oo farsamo oo hadda harsan waxyaaba yar oo farsamo harsanna lagu soo golaanadi doono shir dhaqso la soo imaanaya annaga aan gadaal ka saacayo mudana insha allah marka waa mahadsantihiin maxaa ka jira in qodobada qaar aad ku rabayseen
waa sidaa idin sheegay wax yaroo farsamaa harsan inta farsamadana haddii la yidhahdo xukuumadda federaalka ayaa soo sheegi doonto meesha laisugu imaanayo goobta iyo waktiga wixii ka dambeeyey markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxda soomaalida ay isku khilaafsan yihiin qaar ka mida qodobadii shirka looga hadlayey waxaa jirtay in mas-uuliyiinta beesha caalamka ay madaxda soomaalida ku cadaadinayeen inay wada gaaraan go'aan midaysan oo ku aadan qaabka loo wajihi doono doorashada soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sannadkan warar madaxa bannaan oo laga helaya goobta shirka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta soomaalida ay isku fahmi waayeen qodobo ay ka mid yihiin qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ee soo socda dhismaha golaha sare iyo muddo kordhin loo sameeyo dowladda hadda jirta ugu dambayntii waxaa magaalada kismaayo gelinkii dambe ee maanta ka aanbanbaxay wafuuddii ka qaybgalaysay shirka madasha wadatashiga qaran oo ay ka mid yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo maxamed sheekh cusmaan jawaari khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
dhinaca kalena wariyahayga waa isla khadar maxamuud xareede ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadka magaalada waxaana uu weydiiyey siday u arkaan shirkan ku dhammaaday natiijo la'aanta magacayga waxaa layidhaha siciid nuur cismaan waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool gobolka jubbada hoose khaasatan magaalada kismaayo haddii aan u noqdo shirkii halkan ka dhacay oo dhowrka beri ka socday oo lalahaa hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka kaasoo muddo aad u dheer dhagahayga ku dhacayey oo soomaaliduna ay filaysay in wax ka soo bixi doonaan oo maanta ku soo dhammaaday najiitila'aan aragtida anigu aan ka qabo waxay tahay dee soomaalidana waan naqaanaa dadka meesha marayana waan naqaanaa koley anugu shaksi baan ahayo ma filayn inay waxba ka keeni doonaan ama ka keenayaan bismillaahi magacaygu waa maxamed suldaan deeqow macalin sambul waxaan ka mid ahay dadka reer jubbaland runtii waa nasiib darro in mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo shirkii ugu dambeeyey oo la raba in laga gudbo inuu miro dhal u noqonin waa nasiib darro kolley waxaan filayaa in beesha caalamkan ay soo dhexgeli doonto oo arintaas la xallin doono oo ay meel fiican hadda ay marayso sidaan ka warhayno kuma faraxsanin runtii shirkaas annagoo intaasoo martiya marti gelina dowladda jubbaland oo soomaali oo dhan isu keenna maanta guul taariikhiya calankii soomaaliyana aan meesha ka taagnay oo ka bixinay calamadii maamul goboleedyada uu taariikhda ku galay madaxweyneheena axmed maxamed islaan dowladda jubbaland haddana waa nasiib darro annagoo soomaalinimo raadinayn oo calanka soomaaliya meesha surnay in oo maaragtay dhinac laisu raaci waayo oo la tixgelin waayo oo tanaasul imaan waayo waa nasiib darro aada u weyn laakiin waxaan rajaynayaa in beesha caalamka iyo waddamada dariska iyo igad iyo jaamacadda carabta inta dane ee ummadda soomaaliyeed waayo hadduu waddankan degi waayo waa khatar ku soo foodlay waddamada deriska geeska afrika soomaaliya hadday degto nabad ayay noqonayaan waddamada deriskeenna bismillaah magacaygu suldaan cabdicasiis maxamuud yuusuf afguduud waxaa nasiib darro ah in soomaalidii meesha isugu timi mas-uuliyiinta ahayd ay ka soo saari waayaan go'aan wada jira oo masaaliixda ummadda soomaaliyeed ah arrintaa waxaan anigu u qaadanayaa sida in badan ay ku macneeyeen in madaxdii soomaaliya ay u ekaadeen dad loo taliyo oo la maamulo oo la hagayo oo iyagoo aan la imaan karin talo iyo hadaf midaysan aan la imaan karin amuuraha sida alla ugu talagalay bay ahaan doonaan soomaalina way heli doontaa dad arrimaheeda ka taliya isu tanaasula sharaftii iyo sumcaddii ay soomaali lahaydna dib ugu soo celiya insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqadar maxamed waa khadar jiciir faarax waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer kismaayo midda kale shirka haddaan ra'yi ahaan aan ka hadlo dee haddaanu madaxda soomaaliyeed waxaan u jeedin lahaa soomaaliya maanta keliya maaha way jiri doontaa soomaaliya waa qaran jira way sii socon doontaa laakiin maanta dhowrkan beriyo ay siyaasadda hayaan aan waxaan olaha ku ceeboobina middaas waxaan uga gal leeyahay dee soomaaliya weligeed ilaa iyo kii waa la waday brograamkeedu waa brograam socday beesha caalamkana gacanta ku haysa wax ayagu gacanta ku hayaan maaha laakiin ayagu hadda magacoodii ku dilayaan beesha caalamkana soo faragelin doonta saan qabo dee waxay ka soo baxaana insha allahu tacaala waan wada arki doonaa wax ka soo baxayana wax cad beesha caalamka wax meel u yaal wax ayaga meel u yaallo go'aan meel u yaalla maaha marka ra'yigooda waxaan odhan lahaa hadda hays ceebanina laakiin wax meel dhiga wixii lagu heshiin lahaa meel ba yaallaan waana mahadsantihiin adar magacay waxaa la yidhaahdaa maxamuud faaldhig shirkan sidaan ula soconno waxaa martigelisay dowladda jubbaland iyadoo muxuu ahaay ujeeddadoodu ahayd bal in wax natiijaha laga gaaro ka xigsiga ka waxaa hadda aanu dhagaxyo soo gaargaaraya in arrintaas muxuu ahaayey aan waxba natiija la'aan arrintaas ku dhammaatay waxaana u aragnaa hadde adduunka waxaa ugu liita baa la hruudhiban maqaati iyo hruudhiban bubuuxshi waxa weeye waxaan u aragnaa inay halkaa mas-uuliyiinta ugu timi isugu timi inay muxuuaha isu tanaasuli waayeen
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah dadka degan magaalada kismaayo oo ra'yigooda ka dhiibanayay heshiiskii natiijadu aynan ka soo bixina maanta magaalada kismaayo lagu kala tegey waxaana mikrofoonka la dhex maray wariyahayga khadar maxamuud xareed
ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ee ka socda dalka kenya ayaa la sheegay inay kusii socdeen maanta magaalada ceel cadde oo dhowaan uu ka dhacay weerar al-shabaab ay ku qaaday saldhig ciidamada milatariga kenya ay ku lahaayeen halkaasi al-shabaab waxay sheegatay inay tobanaan askari ku dishay meeshaasi dowladda kenya weli kama aysan jawaabin hadalkaasi kenya hadalkaasi aandhehe kasoo yeeray dhinaca al-shabaab haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada ceel cadde iyo gobolkaba waxaan ka waraystay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolkaasi gedo genaraal cabaas ibraahim gurey xaaladda hadda gobolka waa sidee weerarka ceel cadde kadib way degan ya waa degan yahay horo kooxaha labadiidka ku sokaya sida tuulooyda wax ay kaasi ay jiraan laakiinse gobolka waxaad ii sheegtaa n magaalada ceelcad hadda waa sida xaladeedu yaa joog ma-shabaab baa jooga max- xaladeedu waa sidee magaalada elcado al-shabaab ma joogo aniga kula hadlay maxaa kuradaa isheeg lix kilomitr baa u jira galabtana inaan gudaheeda kaala soo hadlay aad u jeclahay waa gartay marka x- xaaladda magaaladu waa sidee hadda yaa yaa ku sugan
magaalada de waxaa ku sugan maxaa kuradaa isheeg dagaal culus baa ka dhexaysa oo la socotaba oo dhan walba maxaa kuraa saameeyey laakiinse waqti xaadirkan waxaa ku sugan waxaa weye waa ciidamada amasom iyo kuwa s s m a weyaan waa gartay laakiin sidaad ii sheegayso magaalada weli maydinaan gaadhin may may wa waxaa weye ciidamadii gurmadka weli bay gaareen qariib bay ku yihiin oo waan kuu sheego lixda lix kilomitr baa u jiraa baan ku yidhi laakiinse waa ku sugayin ciidamada kale waa gartay waxaad iiga warantaa marka ciidamadan ku socda hadda waa ciidamada kenya amisom iyo idinkoo ciidamadii dowladda soomaaliya haa sidaas weeyaan wixii dhacay eh, markaad iska wareysateen see wax u dhaceen da- weerarkii dhacay wallaahi oo aad waxaa u jeclahay meesha dhibkuu ka dhacay laftigeeda inaan saacado gaban kaala soo hadla aad u jeclay hadduu alla idmo waa gartay al-shabaab iyagu waxay sheegayaan in ilaa boqol askari ay dileen laba-iyo tobanna ay gacanta ku dhigeen iyagoo nool wararka idinku jawaabtiinu waa maxay may warkaas waa ku tira kuteenna weye wax jira maaha warkaas waa waa gartay idinka marka dhinaciina maxaad haysaan tirakoob wixii khasaare ee dhacay dhimasho iyo dhaawac taas waxaan ogaan karnaa goobihii dhibkuu ka dhacay markaan istaagno si saacadaha soo socda hadduu alla idmo waay haddaan dib yar u laabto maalintii uu weerarku dhacayey een, ciidankani ma ka war heleen in al-shabaab meesha soo weerarayso waa wax laga warqabay weeyaan marka haddii laga warqabay maxay dadaal u samayn waayeen ooy oy maxaanku yidhahda uga digtoonaan waayeen
waa laga digtoonaa xubna waa loo haayay dagaalkaasna meesha wuu ka dhacay askariga dahool baa loogu talagalay maxaakuhaa way ka dheeraana way laakiinse hadda mid maxaa ku rabaa isheegaan isu karo maxaa ku rabaa faa'iiday ku qaadeen sida kooxda nabaddiidka maaha waa mid khasaare badan laftigeeda ay kala kulmeen weeyaan waay haddaad ii sheegto marka ka warqabkaasi ciidamada amisom may ka warqabeen mise ciidamada soomaalida unbay ku ekayd may may may guud ahaan ciidamada soomaaliya iyo kuwa amasoonba isku war isku xog weeyaan
marka markii a- a- adu ma u sheegtayoo ma ku tiri war weerarkana idinku soo socda ee maaragtay diyaar garooba a- adi ma ku soo maray warkaasi aa xog la ogyahay baa xogtaas ayada ah maxay idinku jawaabeen waa diyaar baa la ah waa la wada qaatay xogtaas ayada ah imise saac ka hor baa la ogaaday weerarkan marka lagu wargeliyey ciidamada amisom iyo weerarka imise saac baa u dhexaysa
wakti xaqiiqiyan maxaa kuraa gaban baa udhexaysa
marka ma saacaday ahayd mise maalmo
may may waa un wax saacada ku kooban weeyaan
waa gartay marka ciidamadii soomaalida iyagu way ka baxeen baa layidhi magaalada intuusan weerarku soo gaarin marka xogtaas may uga baxeen Waxay kama bixin kama bixin warkaas waa been weeyaan waa gartay laakiin iyaga wax khasaara miyaa soo gaaray oo weerarkana kolley dameel eh, dib uu ka dhacay maxaa kuraa isha khasaaraan lama ahaanayo laakiinse eh, hadduu alla raalli ka noqdo si iyada aheyd oon liigu warramayn marka isaan wax faahfaahin ku siin doono hadduu alla idmo waaye su- su-aasha ugu dambeysa hadda maxaad eh, waxaan maqlaynaa magaalada ceelcad inay dadkii rayidkaa xataa ka qaxeen oo hadda laga baxay diyaaradana ay hawada socdaan marka en, maxaad rabtaan inaad fariintaad u geysaan magaalada maxay tahay
farsiintaan dadka u gudbanayna shacabka ah Eh, looma socdo ayaga waa kuwii amnigoodii iyo nabadgelyadooda eh, la ilaalinayay weeye ma haboono in ay qaxaan sidaas awgeed waxaan oran lahaa waxa loo jeedo waa cadowga nabaddiidka ah farahooda inay ku sugnaadaan oo ayna barakicin intaasaan ugu baaqi lahaa
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidamada dowladda gobolka gada jenaraal cabaas ibraahim gurey oo igu waramayey maanta khadka telefoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba banaanbax ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lagu taageerayay kobcinta afka soomaaliga mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay in xafiisyada dowladda lagaga hadlo laguna wada xidhiidho afka soomaaliga iyo weliba in tabeelayaasha lagu qoro afkaasi warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena jacfar kuukaayi wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa isu soo baxan soo diyaarisay waxaana ka soo qayb galay dadweyne u badan ardayda iskuullada iyo kuwa jaamacadaha muqdisho madaxda gobolka banaadir kuwa wasaaradda waxbarashada ah iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka yuusuf jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa hadalkii oo munaasabadda ka jeediyey waxa uu ku soo daray amar uu ku bixiyey in gebi ahaanba tabeelayaasha caasimadda oo intooda badan afafka qalaad ku qoran loo bedelo af soomaali ciddii amarkaas uu hogaansami weysana ay tallaabo ka qaadi doonaan waxaan rabnaa maanta inaan hortiinna ka caddayno boorarka gobolka banaadir suran ku qoran luqadda laatiinka oo af soomaaliga aan ahayn laga bilaabo maanta inaan af soomaali ka dhigno gobolka banaadir dowladdiisa hoose iyo ciidanka nabadgelyada iyo kulligood waxay u xil saaran yihiin in boorarka aan af soomaaliga ku qorayn hadduu dukaan ku dhegsanaa lahaa iyo hadduu boor weyn u xayeysin ahaa lahayba booro idil waxaa lagu qorayaa af soomaali luqadda ugu horrayso lagu qorayo waa af soomaali ciddaan ku qorayn waa kula xisaabtamaynaa dadkii ardayda u badnaa ee daljirka dahsoon isugu soo baxay waxa ay siteen boorar af soomaali ku qoran oo ay ku dhigan yihiin weedho afka hooye lagu qiimaynayo qadar bashiir cali wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa goobta ka xustay in ardaydii boqolaalka ahayd ee munaasabadda soo camirtay ay qayb ka yihiin mashruucii aada iskuullada si bilaash ahna ay hadda wax ku bartaan kuwo badan oo in ay fursadaasi ka faa'iidaystaan ay ahaydna ay weli goobaha aqoonta dibadda ka taagan yihiin inay intaasoo arday iskoolada ay dhigtaan oo ay lacag la'aan ku dhigtaan intaasi in ka badanna ay bannaanka joogaan ay u baahan yihiin ayagana in waxbarasho loo fidiyo xaq bay u yeeyihiin waa muwaadiniin soomaaliyeed inaan ardayda ku dhiirigelinno muwaadininimo iyo jacayl wadaninka inaan maanta daljirka daasoon isugu imaano qiimaha uu leeyahay iyo qiimaha wadaniyadda ay leedahay inaan isu diyaarino dabaaldegii markii afkeena hooyo la qoray oo koo iyo labaatanka janaayo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo madaxdii hadallada ka jeediyey isu soo baxa ka mid ahaa ayaa dhankiisa ammaanay qorshaha ardayda soomaaliyeed iskuullada lagu haleeshiinayo isagoo tilmaamay inuu qayb muhiim ah ka yahay sare uqaadidda ay la damacsan yihiin afka soomaaliga oo hadda inta isticmaashana ay adeegsadaan isagoo barxan marka in la in la xoojiyo waxay ka mid tahay siyaasadda xukuumadda oo ay diyaar u yihiin inay hubiyaan in iskuullada ardaydu ay helaan waxbarasho si ay uga madaxdii mustaqbalka berita ay u noqdaan ilaahay dankiisa munaasabadan ayaa loogu sii diyaargaroobayay xuska maalinta afka hooyo oo koob iyo labaatanka bishan ku beegan waana saddex iyo afartan guuradii ka soo wareegtay markii la hirgeliyey qorista afka soomaaliga jacfar kuukaay v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal toddobaadkan waxaa barnaamijka marti noogu ah admiraal gaas faarax axmed cumar faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badda soomaaliyeed isagoo horena uu ahaa taliyihii ciidamada badda soomaaliya faarax qare waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowroo dhegaystayaasha qaar ay qabaan iyo arrimo kale oo la xidhiira dhinaca badda khayraadka badda soomaaliya la boobayo dacwadda kenya iyo soomaaliya dhinaca badda iyo sida soomaaliya looga faa'idaysan karayo khayraadka badda ee ku jira iyo waxyaabaha la gudboon burcadbadeeddii horey ugu guda jirtay falalka burcadbadeednimo ee qafaalan jiray maraakiibta xeebaha dalka soomaaliya isaga kala goosha barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan la idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan aynu ka horreyna dhegaystayaal admiraal gaas faarax qare waxaan weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo waxyaabaha keenay in la as-aaso hay-adda isaga guddoomiyuhu uu ka yahay ee hay-adda cilmibaarista badda soomaaliyeed waxaana uu ku jawaabay
horta waa ku dhowahay mawduuca waa ku dhowahay idinkana inta mawduuca tabihaysa iyo inta dhegaysanaysa inta ka qaybgalaysa kulli waa salaamadiin horta marka u horeysa hay-addaanu hay-ad dowladeed waay inja-u ma aha waa hay-ad dowladda soomaaliyeed ay leedahay berigii hore anugu aan taliya ciidamada badda ahaay laga soo bilaabo sideed iyo lamadii taliya noqday ilaa halkii ugu dambeyn sheekh shariif ilaa hadda sarkaal dowladeed baan ahay haddana halkaasaa la iga qaaday oo waxaa la iga keenay hay-addan hay-addan dawladdu maxay ka damacsan tahay ama ma hay-ad haddii la yidhaahdo warkeedu waa cad yahay annagu soomaalis haddaan nahay badda ugu dheer afrikaan leenahay dulucdeeduna aad bay u weyn tahay oo ilaa saddex boqol iyo konton nautical miles waay anba u dhiganta lix boqol iyo afartan sideed kilomitr aada iyo aad baaxadda ay leedahay dhulkaan leenahay saddex jeeray u dhan tahay xisaab ahaan marka ahmiyad weynay dalkan ugu fadhidaa ha ahaato ahmiyad difaac nabadgelyo dhaqaale waxyaalo badan ayay ugu fadhidaa marka waxaa la jecleystay si dawladdu mataqaana ay baaxaddaa weyn ay war fiican uga hayso go-aan haddii loo baaro siyaasadeedna loo qaadan karo oo sax ah in hay-ad la abuuro oo cilmi baaris ka samaysa badaha dawladdana mataqaana ee ku biirisa mataqaana wixii talaada arrintaas ka jira saasay sababta u abuureen waa gartay e muddo dheerna sidaad sheegtay waxaad ahayd n sarkaal ka tirsan ciidamada badda soomaaliya ee taliyihii taliye muddo dheerna waad ahayd oo n ciidamada badda soomaaliya hogaaminayay marka aad fiiriso n soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay leedahay xeebta ugu dheer africa sida hadda inkastoo aysan jirin ciidamo badeed oo awood leh oo soomaaliya hadda badaheeda ilaalin kara haddana soomaaliya waa lagu soo xadgudbaa dhinac dhinaca badda markaad eegto dhowaan hay-adda qaramada midoobey waxay sheegtay in khayraadka soomaaliya ku jira si sharci daraa loola baxo oo dhowr wadan ay ugu horeeyaan oo ay ka mid tahay iiraan iyo dalal kale inkastoo dhibaato guud jirta aanu ognahay makuu muuqataa rajo ah in ciidamo soomaaliyeed oo badda ilaaliya la helo oo arrimahaasi oo idilka hortaga waa mahadsantihiin marka ugu horeysa dowlad kasta dhulkeeda badaheeda sida badan labada dhina dhinacii mataqaana cadowga u wadan yahay ama laga cadowga laga yaabaa inuu cadow noqdo oo u badan yahay ayay horta xoogaa annaga maanta dhulka shabaabaa jooga dhibaatada dalka ka jirtana waa asaga khilaafka siyaasado soomaali dhan dhex yaalana dhulka ugu socdaa arrintaasaa marka aad moodaa inay in badan naga indhatirtay inaan badii mataqaana aada iyo aada u daboolno sidaas awgeed wixii la haayay oo tabartu ahayd in ciidan lagu dhiso ciidamadii dhulka ayaa lagu dhisaya hase ahaatee lagama indha qabsan boqolkiiba boqol ciidan badeed inuu wax laga asaaso laakiin ciidan badeed oo dabooli kara baahida aan badda u qabno gacan kuma jiro mana noo dhowaa sababtoo dhan sababtoo ah ciidan badeed waa ciidan cilli ku fadhiya waa ciidan technician ah waa ciidan mataqaana cilmi dheer u badan iyo qalab badan dowladdeeduna tabartaa fara badan male cid ilaa hadda mataqaan sid boqolkiiba boqol diciyo maanta gacan ka siinaysoon ognahno mataqaan laysku hadlay karano masiisto hase ahaatee waa la ogyahay mataqaan dhibaatada jirta waa la ogyahay aad baan ugu jeednaa cilmiyana waa la ogyahay siyaasaan waa la ogyahay marka su-aal waxay taha dhibaatadii badda waa ka socdaa ciidana lama hayo maxaa la samey waxyeela hay-adan loo asaasay sanada maxaa waxaa la sameeyaa kow dhibkaaga inaad ogaato maanta sidaad u sheegteen idinkuba khayraadkayni waa taala dhacayo soddon saddex boqol oo milyan oo dollar ayaa sanadkii nala ka qabtaa runtii intaas lamuulaab waxa ka badanaan qabnaa dhibka loo geysto noolaha badda ku jira gaar ahaan kuwada aada u yarado cilmo qabatada ah dhibka loo geysto yaa aada iyo aada uga badan arrimahaas marka muddo badan dowladda soomaaliyeed waxay ku jirtay inay ay waday inay la kaashato qaramada midoobay oo ciidamadan maaragtay ee badda ku jira ee yurubka u badan ee burcadbadeeda mataqaan ku mashquulsanna ay yidhaahdaan inay xilkaas ka qaataan oo ay mataqaan ilaaliyaan dadka mataqaan dhacaya mataqaan halkaas laakiin arrimahaasu waxaad moodaa wey faru kama qodnaa maxaa yeelay isbaaniya oo kamid ah mataqaan maraakiibteedu ay badda ku jiraan oo maraakibtaas kamid ah dowladaha dhacay kamid tahay talyaanigaa kamida kuwo kalaa kamida marka dhibaataas waa dhibaato jirta laakiin hadda fil waqti alxaadir haddii warkaan soo koobno dhinaca sharciga inaan ka galno ilaa intaan mataqaan ciidan ka dhisanayno halkaasay taladu kusii jeedta dhegeysta ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyso kusoo dhawow ee adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid waxaan ahay magacayga cabdulaahi cabdaan oo jooga magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa guddoomiyaha ma laga yaaba in sharci caalami ah oo la tiigsan doono dadka boowaya kheyraadka dalkeena soomaaliya arrinta horta waa sida aan sheegayno oo anigana xaggaa sharciga cuskano ayaa ay kusii socotaa maca daalika waxyaalo yaryar oo kalena waa jiraan hay-ado badaha hadda badan indian ocean gaar ahaan qaybteeda galbeedku anugu ka midnahay hay-ado galbeedku nafteedu ay taageeraan iyo dowladahaasuna anugu nafteeda xilan kanaha oo hadda mataqaan kacaya waa jiraan oo arrimahaas ku mashquulsan laakiin weli maysan gaadhin heer mataqan ay wax ka qabtaan laakiin hadda waxaa lagu jiraa asaaskoodii waxyaalahaasa lagu mashquulsan yahay ayagaasna waxaa la jecel yahay inay wax kale hadday waayaan ay aad mataqaan u sameeyaan mataqaan cidda wax hadaysa inay mataqaan soo saaraan amba ay qabtaan amba ay sawiraan waxyaalaha xinkaas waa socdaan laakiin arrintu saan u sheegaba waxay ku biyashoon doontaa dacwo iyo arrimahaas maaragtay iyo caalamka inaan la kaashano guud ahaan ay kusii socotaa ilaa aan mataqaan anagu cagahayna dhulka yani aada aan uga joogsano oo mataqaan ciidankeenu mataqaan istaago arrimahaasay u badnaa doontaa runti dhegeysta ayaa khadka ku jira ee adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto maxamed maxamed sheekh waxaan rabaa profesorka waa salaamaya marka hore waktiga uu yani bulshada soomaaliyed u hor marka hore waxaa socda waayahan muran u dhexeeya biyo xadeedka soomaaliya iyo kenya oo kenyana hore ay u sheegatay soomaaliya dacwo ka gudbisay ogaalkaaga waxaa tahay shaksi qabiil ku ah arrintaas qaabkee kula tahay mase ma ma ma mase ku muuqatay in arrintaas dacwada guul laga samayn karo maxayse tahay waxa runta ah ee laisku hayo oo baddaas ah ogaalkaaga iyo aqoonta u leedahay bismillahi raxmaan raxiim su-aashu lama qaybay leedaha qaybteeda hore waa horta arrin taariikhi oo aada loo ogyahay laakiin waa mar haddii la weydiiyo waa ku waa ku naqaha waa ku wada celi jirna haddana waa ku naqaha kenya waad ogtiin leedadkii saddexdii ayay xorowday annaguna markaa ka hor xornimadayni ragayni waxay ahaayeen saddex sano muddadaas ilaa laga soo gaaro lamadi kun annaga kenya waxaan isku haysanoo xuduuda ma jirin badeen xuduud la ogyahay aan wada lahayn oo ingiriiska iyo talyaaniga labada dhinac kala gumaysan jiray ay dhigteen kun iyo sagaal boqol labaatan iyo afartii oo gacanta lagu haayo oo cad dhulkana cad oo aada u muuqata baddana aada u muuqata ayaa jirtay arrintaasaan ku wada soconnay labada dowladood haddaana kenya soomaaliya ilaa laga soo gaaro lamadii kun oo lamadii kun dowladda kenya ay u dirtay unada iyadoo caddaynaysa in biyaheedu badeed oo xuduudda iyada ah oo soomaali iyo u dhexeeya oo tii la isku yaqiin ah ay dirtay hase yeeshee labadii kun iyo shantii ayay ka baxday kenya mar dambay warqad u dirta unada oy leedahay xuduudaynu waa layn hebel oo sidaa iyo sidaa u yaalla laynkaasu marka siduu u yaallaa waa mid baraleela ah equatorka u baraleelaya kan ee laysku ogeyna waa kii sharciga dawligu qabay oo ah mid perpendiculaar xeebta la ah yacni ku taagan xagal labada dhinac wa xusimaysa ama line labada dhinac wa xusimayo oo sagaashan garaado iyo sagaashan garaado oo labada dhinacba ah ayaa la isku ogay way soo jiiraysay lineedan baraleelka ee soomaali kusoo riixda xaggeeda usoo jiiraysay waxay leedahay xagal cusub ay yeelatay biyo cusubay yeelatay dhul badeed weynay goosatay dhulkaas marka sababta ugu wacneed waxay ahayd waxaa laga sheegay shidaal baa meesha laga sheegay annaga marka maxaan u diidanaha arrintaas ka sokow shidaalka waxaaba ka daranba qarannimadayaabaa ka daranba biyahaaga in lagu soo xadgudbo iyo dhulkaaga in lagu soo xadgudbo taakaba allah ka dhige arrin la qaadan kara maa sidaas awgeed ayaan wadahadal la galna kenya sida qanuun dawligu sheegayo laakiin wadahadalkayni wax wax ka soo baxa ma naqan waxay naqata tilaabta lamaad inaan adduunka mataqaana dacwo geysano dacwadana sidaasaa loo geeyey sababta taariikhi saasay ahayd haddii lasoo koobo kenya biyahaina soo gashay iyadoo khayraad badan laga sheegay hase yeeshee anigu maxaan u diidanahay soobranitigaini iyo khayraadkayni ayaan difaacanaynaa arrinta horta waa sidaas waxaana qabnaa inaan ku gar leenaha boqol kiiba boqol waa maadsan waa tahay waad mahadsan tahay admiral gaas faarax qare waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo soomaaliya markaad fiiriso dadka soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan baa muddo haystay dhinac kastana dalku dhibaato ayaa ka soo gaartay sida sidaasi oo ay tahay haddana dadka soomaaliyeed waxay isku howlayeen in ee, dhibaatada laga baxo oo wadanka qarannimadiisa lasoo celiyo dhibaatooyinka wadanka ku habsada waxaa ka mid ah fakri iyo colaado iyo waxyaabo la mid ah marka soomaaliya maadaama lagu tiriyo ee, ama ay tahayba wadanka ugu dheer ee dhinaca xeebaha qaab nooceeba is leedaha waa looga faa'iidaysan karaa maadaama adigu aad aqoon badan u leedahay dhinaca badda khayraadka ku jira badda soomaaliya ee dhinac kastaba leh oo dadkanna ay kaga faa'iidaysan karaan ee soomaaliyeed horta marka ugu horeysa khayraadkaas jira waa wada qirsannahay su-aashu laakiin waxay tahay see looga faa'iidaysan karaa horta mushkilada kooba oo jirta waxay tahay asaaska ah nabadgelyada horta markuu u waraa qofka bani aadamka markuu wax taxbanaayo uu dhaqaalo raadsanayo nabada u baahan yahay maamaya caalamiga jirto la yidhaahdo dhaqaaluhu waa waa fulay dhaqaalahaas ama maalbihi ha ahaadaano ama midaa adigu taxbayso gacantaada ku taxbayso dhaqaala waa fulay marka qofki waxaa la rabaa nabadgelyo inay hesho xeebaayana waa la tahay dee waa gobolladeena degmooyinka inay weli qaar shabaabaa heesta qaarna weli deganaan ma gaarin siyaasadeed oo hal dhibaato waa taas oo meeshay taallaa midda lamaad ruuxi hadduu wax soo saaro lacallaba wax la soo baxo uu tulyoonkiisi waa dabooli karyaa laakiin noloshiisa inteedii kale wuxuu u baahan yahay wixii afkiisa kasoo hero suuquu u baahan yahay ninka miskiinka soomaaliya xeebtaas wax kasoo saara suuqna ma haysto wixii kasoo herana meeluu ku qaboojiyo ku kaydeysto ma haysto marka dhibaatadeeda kale waay waa dhibaato lamaad waa suuq iyo qalabkii wax u kaydi lahay lamadina ma jiraan midaas oo kale waxaa jirta intaas waxaa lasii jiraa oo mushkilo ah in wiilashii dhallinyarada ahay ee kalluunka soo raaridiisa ku mashquulsanaa jiray inay dhinacaas iyo burcad badan u jeesteen ninkasi hadda kasoo laabteen iyaduna waxay dhibaato kale dhibaatada asaasiga eedoo ka badan keentana waxay ahayd maraakiibta kalluumaysatada ajnabiga oo xeebta kusoo dhawaatay oo ilaa maalin kasta heeleyda waxaa subax kasta la leeyahay shan mayl afar mayl ay xududa usoo jiraan ay usoo jiraan xeebta iyaduna waa dheeraadkar maraakiibta sida badan hadda waa wada hubaysan yihiin oo cid u dhowaa karta male ayaan dhexdaas waxaa jira tale anugu aan soo jeedsho dawladduna ilama ogeyn laakiin anaa soo jeedshay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho waxay degmooyinku degmooyinku in wiilashii burcadbadeeda la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajiraan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakiibta kalluumaysatada ah farahana ay ka qaadaan oo ay badgelshaan maraakiibta inteeda kale maraakiibtaas hadii dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo burcadbadeednimo aan ahayn loo maxkamadeeyo wax badan baa dawladdu lacag kaileeda ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu maraakiibtuna markaas way yaray lahayeen tuuganimada ama way fogaa lahayeen labadii kun iyo labadiyo tobankii ilaa saddex iyo tobankii waktigii burcadbadeedu cirka ay maraysay maraakiibtu biyahayna way ka baxeen maraakiibta kalluumaysiga biyahayna way ka baxeen marka haddii wiilashaynu hadda isdiyaariso isdiyaariyaan oo la diyaarsho oo magaca burcadeed badeednimada laga baxsho ee sharci loo yeelo oo la la askar caa laga dhigo ee badda lagu sii daayo waxay keenaana sharciga la siiyo waxaan qabaa wax weyn waa isbedeli lahay shaduna waa soo naqa laheed badda aan ka shaqaysano way soo naqa laheed takrina waa heli lahayn maalgeshi badeedaa dhici lahay siyaalo badanaa mataqa markaas waxuu soo dhawaa lahay calaa kulli haal xaaladda jirta hadda intay jirto oo wiilkii badda maalin soo qabteen maqaane sanadkii hore laba marka oo iiraana oo halka fakaday weliba afar nin qaatay wiilashii soo qabtay oo kii kale soo qabtay ee suuqa galaa maalin kasta ilaa idinka waxaad leedihiin burcadbadeed burcadbadeed halkay burcadbadeed ka yihiin waxay waxay difaacdeen maraakibtoodii khayraadkoodii difaac halkay burcadbadeed ka yihiin ninkii maanta soo qabta markab kalluumaysiyo badayna xadahay burcadeed badeed maaha waana in la abaal mariyo maadaama uu kuwaas kaliya soo qabto kuwana kuwa kalena u nabadgelsho marka waxaan qabaa sidaa hadday imaa lahayd badda waa aadi lahayd waana ku dhiira lahayd wax badanaan iska bedelaya dhaqaalaha xeebaha marka marka marka waxaad leedahay ee maraakiibta kuwa soo qabta ee kuwa kalluumaysiga sharci darrada ka wada waa loo baahanya in la dhiirigeliyo laakiin aan la taabanin kuwa kale ee tusaale ahaan kuwa ganacsiga iyo dalxiiska iyo meelaha maraya waa taa raggan in la tababaro marka hore la dhiirigeliso la buog la geliyo dishibriinka la baro si ayna u taaban kuwaas kuwa kale kuwan mataqaan kalluumaysa kaliya soo qabtaan sidaa haddii la yeelo waxaan qabaa wax weyn ayaa iska bedela xeebaha soomaaliya dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaada walaal magaalada muqdishoan joogaa magacaygana waxaa waa xasan xali jaamac waxaan weydiinaa ma laga yaabaa burcadbaleeda inay dib u soo noqoto maadaama ay boobkan owl socdo aniga marka hore waxaan idhi burcadbaleedku waa in dadka la tababaro ee waajib ay ku shaqeeyaan oo wixii loo dira ay qabtaan oo waxaan loo dirin ay la wareegaan ayaan idhi marka haddii burcadbadeeda ee looga baqo inay u wareegaan ambay u bedelmaan wa- maxkamadaa la saaraa hal iyo laba haddii maxkamada laga saaro oo dhulka meelay usoo naqdaan ay waayaan burcadbadeed kuma sii jiri karaan waa ka imaanayaan marka waa burcadbadeed hadday naqdaan burcadbadeednimaa loola dagaalamaya waxaa la dagaalamaya suldadistay ama maamulkii diray ayaa la dagaalamaya warkuna waxaan filaya intaas inuu isaga dhamaala dhibaatada asaasiga aheedoo ka badan keentana waxay ahayd maraakibta kalluumaysatada ajnabiga oo xeebta kusoo dhawaatay oo ilaa hadda maalin kasta heeleyda waxaa subax kasta la leeyahay shan mayl afar mayl ay xuduuda usoo jiraan ay usoo jiraan xeebta iyaduna waxa dheer maraakibta sida badan hadda waa wada hubaysan yihiin oo cid u dhawaa karta male ayaan dhexdaas waxaa jira tala anigu aan soo jeedsho dawladduna ilama ogeyn laakiin anaa soo jeedshay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho waxay degmooyinku degmooyinku in wiilasha burcadbadeeda la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajiraan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakibta kalluumaysatada ah farahana ay ka qaadaan oo ay badgelshaan maraakibta inteeda kale maraakibtaas haddii dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo burcadbadeednimo aan ahayn loo maxkamadeeyo wax badan baa dawladdu lacag kay leed ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu maraakibtuna markaas way yaray lahaayeen tuuganimada ama way fogaa lahaayeen ilaa maanta anintaan kusinto maalinkan la isugu soo noqonay aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda cilmibaarista badda soomaaliyeed admiral gaas faarax axmed cumar faarax qare oo khadka telefoonka igu warrameeyey barnaamijkii wicitaanka dhagaystahana intaas ayuu nooga idil yahay tan iyo kulinta dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxani in aad xusuusan tihiin kii baxay toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan ku soo qaaday gabyaagii la oran jiray faarax afcad iyo tixdii uu ku kala dhigdhigay tilmaamaha dumarka aanu guurkooda u xuslin doonin aan haddaba gabaygii afcad idin raaciyo gabay allaha u naxariistay uu lahaa aw yuusuf cali xilsi oo aw yuusuf barre loo yiqiin galbeedka dhulka soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayaanadii xilligiisa kuwii ugu cadcaddaa midkood aw yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhextaalkiisu yahay guuraan kala aado oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii aanu ka barannay allaha u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka soomaaliyeed maxamed xaaji xuseen oo sheeka xariir ku magac dheera waa gabay sida la yidhaahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaasanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha wan wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula carari jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray wuxuu aw yuusuf mid mid farta ugu fiiqayaa afar iyo toban nooc oo haween ah kuwaasoo dabeecaddooda amaba muuqaalkooda dartiis aanu weligiis meher ku xeri doonin haddii guur la-aan iyo iyagu ay u sinmaanna uu xagga guur la-aanta xigi doono marka uu gabagan tirinaayo ma ahayn nin guurdoonehe aw yuusuf oday buu ahaa siduu isaguba cararta ku xusi doono wuxuu ku waaninayay dhammaan barbaar adeer ama awow uu ugu aadanaa iyada oo sidaas ah ayuu haddana wuxuu si gaara ugu harqabsaday laba kuwaa ka mid ah oo la kala odhan jiray gurey iyo daroor madahaygana dharaartaas ama habeenkaas uu gabayga marinayo ka agdhowaa kolkaas uu ku bilaabay carar haddiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeeddada uu sido wuxuu yidhi gurey iyo daroorow arrini way igu gabileeye wax igalayba waan uun galgaran gu'iya jiiraale gelmidhabadka waxa igu wacan hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoonna guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiinna oo wada guntada xaajada odaygu soo guursay gaashgaashka waa lagu lumaa gorokafuulka ahe ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye guribila ninkii doonayee nacaya goombaarta ee guur u jeedow maqal waan ku garansiina inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu raggu dumarka ku kala doorto haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu aw yuusufba leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo kor aan dheerayn ay u dhowdahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan guduud looma raaco oo haween gobolba waacayna bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go-ane gaboodlayda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadabi wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabadh xilkas ah oo markuu soo muuqdo gubashiisa iyo gasiinkiisa oo is-ag yaalli ay diyaar yihiin wuxuu rabaa inan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda dabadeedna inta la isu wada sheego shirkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto wuxuu rabaa haweenay karti badan leh oo howlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama cashintana uu ugu maqan yahay iyadu kuwa hoose ka furata kagana fillaata midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa gurijoogga ah sida ariga doonka ah awrta lagu guuro ama la dhaansado nirgaha kareebka ah iyo wixii lamid ah wuxuu yidhi gambar lagu fadhiistiyo midaan gaadha fidin haynin ganuunka iyo xeerada midaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reer tolkay taan u gogol haynin een geedka laga naadinayn guuran kala aado gaargaarka awrtiyo nirgaha geela laga reebay gurijoogga xoolaha midaan goosanka u diidin een garannin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkayguba gelayn guuran kala aadab wuxuu ka digayaa goorna walba haweenayda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan xigaalka iyo carruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo derisyadeeda la kala hayo amaba gartooda loo fadhiyo taasina ha idin sheegto intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye talada gabyaagu wuxuu yidhi allow garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa oo qoolka uun kula geldi'iyo magaca waxay gaadho gindihii miduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goolboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig isoo gelin lahayd guuran kala aado mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan lasoo furay carmalka iyaga ka da-da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin lagana yaabo kii guursadaa inuuba gacanteeda ku baxo carmarkii hortay guursatay eegeeda soo shidatay oo iga guweynoo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogasha ii saxartirto oy ila xilgoysaaba dhowr habeen markii lala golyo gaax la kala maaro gadaal bay la soo bixi dabaro horuu ugu gaaraaya intay galab iyo aynabi lahayd guuran kale aadam gabagabada gabaygiisa wuxuu aw yuusuf si kooban ugu qeexayaa gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwii uu soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan waa gabadha marka ay soconayso tallaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala afjabo dumarka oo idil markay ka foortaana gaasila magac ugu baxo ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbaweyne wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo raalliyo caqli badan oo aan weligii ka caraysiin markaas buu leeyahay tallaabada midaan gow ka siin gooray soconayso oon gorobaxayn oo xarago ged isu tuuraynin een dumarka gaasirin giddigii guuran kala aado allow gaaridii loo xisho iyo gabadha loo aayo raalliyo garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha igabsiin caawa buu yiri waa gabay waano ah waase waano aan toos ahayn oo culimmada naftu ay ku sheegto inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo inta aanan ka bixinse aniga oo ka tiiraanyeysan allaha u naxariistay geeridii ku timid hal abuurkii weynaa cali sugulle ayaan halkan waxaan tacsi uga dirayaa carruurtii uu ka tegay qaraabadiisii intii tiqiinay ama ay soo wada shaqeeyeen iyo dhammaan soomaalida uu suugaantiisii ugu soo halgamay ee abaalka weyn ee aan la gudi karin uu ku lahaa toddobaadka soo socda ayaa haddaba waxaan isku dayi doonaa qaybo ka mid ah murtidii uu inooga tegay inaan barnaamijkan ku soo qaado hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaadbu aad buu mahadsan yaha oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna heeg magaalada heeg ee wadanka hooland waxaa xalay lagu qabtay bandhig faneed ay si wadajir usoo bandhigeen fanaaniin soomaali iyo weliba muusigistayaal yurubiyaan ah bandhig faneedkan ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu soo bandhigo fanka soomaaliga gaar ahaan heesihii lagu qaadi jiray wixii ka horreeyey burburkii dalka soomaaliya caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada heeg kula xidhiidhay maxamed cilmi oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey bandhig faneedka bandhig faneedka xalay ka dhacay magaalada the hague wuxuu ahaa bandhig faneed oo music oo dadka music ku tumaayo waa european dad ah oo europe ka imaadeen dadka heesaayana heesaha waa soomaali waaye marka intay isku tageen ee waxay sameeyeen heesaha oo la yaqaano oo soomaalida ay yaqaanaan oo todobaatameeyadii iyo sideetameeyadii la heesi jiray ee muxuu ahaay ee xalay ka tumeen magaaladaas
maxaa ujeedadu maxay ahayd marka kolley sidaan u gartay dadka muusiga tumaayey waa dad cadaana oon soomaali ahayn oo muusigii loo qoro kolley tumaayey dadka heesaha qaadayna soomaali bay ahayn ujeedada ka dambeysay in la qabto bandhiga noocaas muxuu ahaa ujeedadu waxay ahayd in oo dadka la tuso khaasatan dadka oo oona soomaaliya aqoonin aqoon u lahayn in la tuso arrimaha oo wanaagsan ee soomaaliya ay qabto oo ah ee caanka ay ku tahay waa heesaha iyo iyo fanka haddii la fiiriyo waagii dagaalka burburka oo bilowda ka hor waddankeena wuxuu ahay waddan loo yaqaano fanka caalami ilaa ilaa sudan ilaa indiya ilaa wadamo badan ay tegi jireen fanaaniinta soomaalida marka in la tuso heese badan inaan qabno oo oo oo aada u wanaagsan oo dad badan ayna aqoonin marka taas harma inaan soo bandhigno kolley sida muuqata waa hawl abaabul fara badan loo galay qarashna uu galay marka yaa gacan idinka siinaya inaad hawshaan qabataan arrintaas horti waxaa qabaqaabadeeda oo oo bilowday gabar la dhaho gabar soomaaliyeed oo ladhaho ayaan abuukar ayaan abuukaraa xoog badan gelisay muddo sanad dheeraad ah ee ka shaqeynaysay qolooyin kala duwan a maalgashadeen in oo xayeysiis loo sameeyo waraaqadaha lagu dejiyo laakiin oone danaynaya in arrintan oo la sameeyo marka wakti badan ee qaadatay in oo la abaabulo ayaan fikraddeedana waxay ahayd mar walbo in soomaaliya haddii la maqlo mar walba waxaa laga fikiraa dagaal iyo argagixiso iyo burcadbadeed in oo dhinac wanaagsan inay ka tuso dadka ay rabto inay ku dadaasho marka ayaan maxay tahay ayaan abuukar waa gabar oo dowladda soomaaliya ee arrimo badan ka caawisaa marka shaqadaas dalka soomaaliya wax badan ay tagta ayadoo reer holland ah markaasay aragtay in soomaaliya halaag keliya oonan ka jirin waxyaalo badan oo wanaag ay qabto bandhig faneedkaasi ma wuxuu ahaa mid lacag lagu gelayay mise wuxuu ahaa mid bilaasha oo loogu talagalay in dadka ugu badan ee soo geli karaa ay soo galaan si fariintaas aad wadaan aad u gudbisaan mise wuxuu ahaa mid lacag lagu galaya wuxuu ahaay mid lacag lagu galaya lakin laakiin lacagta lagu galaya lacag aada u badan ma ahayn marka nasiib wanaag dad badan a kasoo qayb galeen oo filaynin in in oo yani sidaas u arkaan dad kamid ah a waxay dhaheen waxaan ugu dambeysay labaatan iyo shan sano ka hor inaan maqalno soomaaliya music oo band inta isku timid oo tumayso markasta waxaa maqalnaa music lagu soo sameeyey computerka aa lagu wada maqalsiina laakiin waxay dhaheen waxaa soo xasuusanay waayo waayo aa soo xasuusanay markaa maqalnay waa gartay marka waxaad iga warantaa dadka musica tumaaya waa garta waxay ahaayeen dad caddaana oo eurubiyaan laakiin dhalinyaradan heesaha qaadaysay amaba dadka heesaha qaadaya ee fanaaniinta ee wiilashii gabdhahaba lahaa fanaaniin noocee bay ahaayeen waa fanaaniin cusub oo oo hadda soo baxaaya oo holland iyo magaalo iyo wadamada yurub kale laga yaqaano fanaaniin soomaaliyeed waa laakiin ma aha fanaaniin oo magac dheer weli leh laakiin siday xale u tumeen dad badanaa ka heleen marka waa fanaaniin hadda rabta in ay isa soo shaac bixiyaan oo ay fankii kusoo biiraan oo markii ugu horreysay ay hees qaadaanna ay xalay ahayd miya maya maya marka ugu horreysa ma ahan fanaaniin oo ja muddo muddo muddo soo heeso oo oo ka shaqeeya fanka waaye oo laakiin heerka oo oo adduunka dhan soomaalida joogta inay yaqaanaan heerkaas weli ma gaarin laakiin waa fanaaniin oo ilaa xad caan ah waa gartay yaa ka mid ah waxaa ka mid ah farax nimco xamza kulligood waa fanaaniin reer reer holland oo la yaqaano hay tusaale ahaan heesaha xalay la qaaday ee aadka looga helay maxaa ka mid ahaa mid iyo laba haddaad iisoo qabatid haddaa mid kuu tilmaamay heesta oo dadka badan ah oo xataa dadka caddaanka u joogay ee aada ula dhaceen waxay ahayd heesta geedi shambo aada looga helay musicay la dhaceen ereyada ma ereyada ma fahmaynin laakiin music iyo sida iyo sida loo tumaayo iyo sida loo heesaayo ay ka heleen gamuunta soo gantida gebilkii ay gaartaba gadoomaye geesiyow ninku gafay ma guulaysahaye geesiyow ninku gafay ma guulaysahaye gabayga yeeraayo guuxaan baxaaya iyo gurbaanka awgeedi shaambo waa lagu guurigaye
heestaasi waxay u dambeysay harunow waraysa caashe ibraahim caashe cod la yeelatay wiil soomaaliyeed oo la yidhaha maxamed cilmi oo ku nool magaalada haig waa the haig ee dalka holland waxayna ka wareysanaysay bandhig faneed halkaasi xalay lagu soo bandhigay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington haarun aan ka codsada wararka caalamka kuwoodii ugu doorkana mid iyo laba haarun ay mahadsanid sandheere shirkii ka socday magaalada kismaayo ayaa lagu kala tegay maanta iyadoo aysan kasoo bixin wax heshiisa shirkaasi ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay inay dowladdu qaban doonto taariikh cusub si mar kale la ysugu yimaado
intaas nooca ku eeg barnaamijkii fiidnimo inta haddii la idhaahdo beri lixdii barhka aroorteenu dib u kulmi doono idhaadee waa xilligaas weeye waa maxamed cabdi iyo haaruun macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.